وحد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba oo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen kasta oo sabti ah aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا caawa hadduu alla idmo barnaamijka gebi ahaanba waxaan ku faaqidi doonnaa weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceeldheer ee bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud taliska ciidanka mujaahidiinta oo faahfaahin ka bixiyey khasaaraha weerarkaasi alkataa'ib oo faafisay sawirro suurad dhaba ka bixinaya malxamadihii maanta ka dhacay ceeldheer iyo dhanka kale culummada iyo bulshada soomaaliyeed oo boogaadiyey duulaankaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka caawa ku faaqidi doonnaa hadduu alla idmo ee waa mar kale iyo barnaamijka raad raaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا وهجاج subaxnimadii hore ee saaka ciidamada mujaahidiinta ayaa allaah fadligay duulaan culus kula jarmaaday saldhigyo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud haddaba saaka sidee ayay wax uga dhaceen maxaase khasaare ah oo cadowga ka soo gaaray duulaankaasi waxaan wararkii ugu dambeeyey ka wareysannay walaalkeen ismaaciil salaad guuleed bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka abu xasaan sida maanta tabinteennaba aan ku sheegnay ciidanka mujaahidiinta saakay weerar cagmarin ah ayay ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud dagaalkaasi waxa uu bilowday aroornimadii hore ee saakay mujaahidiinta oo allah kaashanaya waxaa durbadiiba u suurta gashay inay la wareegaan xeryihii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen gudaha degmada ceeldheer iyadoona firxadkii murtadiintana mujaahidiinta ay kusii eryadeen duleedka degmada ceeldheer dagaalkii saakay oo ahaa mid qorshaysan oo dhinacyo kala duwan ay mujaahidiinta kasoo weerareen ayaa maleeshiyaadka murtadiinta waxaa lagu gaarsiiyey khasaare aada u weyn bayaan kasoo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta oo lagu faahfaahiyey dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay ayaa talisku wuxuu sheegay in koob iyo lixdan askari oo murtadiin ah lagu dilay dagaalkii maanta ka dhacay degmada ceeldheer oo saraakiil ay ku jireen halka labiyo toddobaatan kalena lagu dhaawacay waxaa xusid mudan walaalka in bayaankaasi lagu xusay in mujaahidiinta ay ku qaniimeysteen gaadiid hub rasaas iyo saanad ciidan sidoo kale bayaanka kasoo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa lagu sheegay in mujaahidiinta dagaalkaasi ay kaga shahiideen ilaa koob iyo toban geesi oo naftooda u horay difaacidda diinta alleh howlgalku markuu dhammaadana ay mujaahidiinta dib uga soo baxeen degmada ceeldheer muddo saacada ah oo mujaahidiintu ay ku sugnaayeen gudaha degmada ceeldheer ayaa raayada tawxiidku ay ka dulbabanaysa halkaasi iyadoona mu-asasada warbaahineed ee alkataib ay maanta baahisay sawiro hordhac ah iyo kuwo kale oo ku aadan khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey sawirada dambe ee mu-asasada warbaahinta alkataib ay baahisay waxay isugu jireen ilaa saddex qeybood qeybaha hore ee sawiradaasi waxaa kasoo muuqanaya ciidanka mujaahidiinta oo aada u hubeysan islamarkaana aada u fara badan oo ku sugan bartamaha magaalada ceeldheer iyagoo hubka noocyadooda kala duwanna ku hubeysan waxayna wateen raayada tawxiidka iyagoona ku sugnaa bartamaha magaalada sidoo kale sawirada waxaay muujinayeen ciidanka mujaahidiinta oo la wareegaya xarumo dhowr ah oo magaalada ay kaga sugnaayeen maleeshiyaadka ridada oo ay ka mid tahay xarunta degmada iyo goobo kale oo ay ku sugnaayeen murtadiinta oo ku taalla gudaha degmada ceeldheer sidoo kale sawiradaasi waxaa kasoo muuqanaya meydadkii maleeshiyaadka ridada ee lagu xasuuqay dagaalkii maanta ka dhacay degmada ceeldheer meydad aada u fara badan ayaa kasoo muuqanaya sawirada oo murtadiin ah oo ahaa askartii iyo saraakiishii lagu laayay dagaalkaasi kuwaasi oo daadsan barxadda degmada ceeldheer sidoo kale sawirada alkataib waxaa lagu soo bandhigay khanaa'im kala duwan oo mujaahidiinta ay kusoo furteen dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer khanaa'imtaasi waxaa qeyb ka ahaa gaadiidka dagaalka ee tiknikada loo yaqaano oo qoryaha ay ku rakiban yihiin iyo sidoo kale gaadiid waaweyn oo nuuca xamuulka ah oo murtadiintu ay u saarnaayeen sahidii iyo saanadii ciidan ay siteen ciidanka mujaahidiinta ayaa dhammaanba gaadiidka gacanta ku dhigay khasaaraha inta taliska uu sheegay waxaa suuragal ah walaalka inuu ka bato maadaama dagaalku ahaa mid aada u khasaaro badan oo jab xooga lagu gaarsiiyey murtadiinta sidoo kalena ay jireen dagaalo ka dhacay hareeraha magaalada oo lagu bacsanaya firxadka maleeshiyaadka ridada oo xitaa saraakiil lagu dilay dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer waxa uu qeyb ka noqonaya howlgallada ballaaran ee mujaahidiintu ay ku dhiig bixinayaan murtadiinta waxaanu wada ognahay degmada ceeldheer muddo ku dhow saddex sano ayaa waxaa ku sugnaa maleeshiyaadka ridada iyadoo ka mid ahayd deegaanadii cadowga duulaanka ay kusoo qaadeen muddo saddex sano ka hor muddada ilaa intaa way joogeen cadowga weerarkii saaka dhacana wuxuu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee mujaahidiintu ay ku qaadaan intaay cadowga halkaa ku sugnaayeen
ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryihii cadowga ee degmada ceeldheer waxaana bayaankaasi inoo akhrinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaahi raxmaan araxiim faahfaahin mujaahidiinta oo la wareegay degmada ceeldheer labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kale ku astaysan labiyo tobanka sebtembar laba kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo jimco ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada ridada ee degmada ceeldheer ee bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiinta u dagaalamaysa hirgelinta shareecada islaamku waxay si garba siman ah u beegsadeen sagaal xero oo ay maleeshiyaadka murtadiinta kaga sugnaayeen gudaha iyo bannaanka magaalada tirada guud ee maleeshiyaadka cadowga ee ku sugnaa saldhigyadaas ayaa ahayd qiyaastii kun iyo boqol askari oo murtadiin ashahaad la dirir ah weerarka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxayna dagaallo kadib mujaahidiintu allah fadligii cagta mariyeen difaacyadii cadowga waxayna si buuxa ula wareegeen saldhigyadii murtadiinta xarunta degmada iyo guud ahaan magaalada ceeldheer ciidamadii ashahaad la dirirka ahaa ayaa si habqan ah uga cararay goobihii dagaalka waxayna u kala firxadeen dhulka deexda ah ee bannaanka magaalada inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay degmada ceeldheer iyo duleedkeeda lagu dilay kow iyo lixdan murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddobaatan iyo labo kale cadowga halkaas lagu dilay waxaa ka mid ah saraakiil murtadiin ah oo muddo dheer qayb ka ahaa dagaalka saliibiyiinta iyo murtadiintu ay ku soo qaadeen ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo gaadiid ciidan oo laga qabtay cadowgii lagu jibiyey dagaalka ceeldheer dhanka mujaahidiinta waxaa weerarkaas cagmarinta ah kaga shahiiday ilaa kow iyo toban mujaahid oo ka mid ah halyeeyada islaamka ee naftooda u horay sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa shirkiga iyo gaalnimadana adduunka looga tirtiri lahaa waxaan allah uga baryeennaa inuu shahaadada ka aqbalo darajaadka jannada ee sarena hoy uga dhigo ciidamada mujaahidiinta ayaa markii howlgalku soo dhammaaday waxay dib ugu soo laabteen fariisimihii loogu talagalay taliska ciidamada mujaahidiintu waxa uu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxa uu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada tawxiidku ka wadaan wilaayaadka dalka kuwaas oo lagu naafeynaya cadowga islaamka laguna xoreynaya degmooyinka iyo deegaanada ay cadowga xoogga ku haystaan dibna loogu soo celinaya xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoraysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ku ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waxaa inoo soo socda xubintii aragtida dadweynaha oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doonna weerarkii ceeldheer balse markan sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga oo khudbaddii jamcaha kadib kelimad jeediyey ayaa ka hadlay xasuuqii cadowga loogu geystay weeraradii ceeldheer alla wuxuu qadaray subxaanahu wa tacaalaa in uu na ayido oo na xoojiyo oo noo hiiliyo annagoo tabar daran oo dacafo ah oo jilicsan inuu na xoojiyo oo na qaweeyo walaalayaal waxaad ogaataan koonkan allah baa maamula wallaahu gaalibun calaa amrih walaakina akara annaasi laa yaclamuun allah arrinkiisa isaa ku adkaado cidduu u isqabsadaa isaa ka adkaada allah cidduu u hiliya cid ka adkaan kartaa male saakay waxaad og tihiin mu'miniintay og yihiin qof kastoo muslima uu og yahay qof kasta oo qalbigiisa iimaan ku jira uu ku faraxsan yahay allah subxaanahu wa tacaala guushii uu ka keenay ceeldheer meesha la yidhaahdo allah subxaanahu wa tacaala guusha iyo nasriga uu allana siiyey waxaa u dembeeyey kii saakay dagaalkii dhacay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku gebagabeeyey kow iyo lixdan murtadiina in lagu dilo toddobaatan iyo labana lagu dhaawaco magaalada ceeldheerna gacanta mu'miniinta alla inuu gacantooda geliyo saacaddan aan hadlayna raayadii tawxiidkaa ka taagan walilaahi alxamdu fi luulaa waalaakhira walaalayaal marka waxaana laga rabaa inaanan murugoonin waxaa ku dhacaya walaalahaya falastiin waxaa ku dhacaya ahlu ghaza nabar annaga nagu dhacayo wey laakiin annagu waxaa weeyaan halkan baan dagaalka ka wadaynaa dagaalku waana isqabsan doonaa ameerika iyo yuhuudba intaba waa laga adkaan doonaa raayadan baa ilaahay meel walba ka taagi doonaa subxaanahu watacaala waxba inaana walaa tahinuu walaa tahzanuu wa antum laclowna in kuntum mu'miniin walaalayaal waxaana laga rabaa marka inaan nusratu diini la nimaano diinkii ilaahay inaan u hiilinno inaan garab joogsanno oo maalka iyagu u hiilinno oo nafta ugu hiilinno oo ugu hiilinno ducada kuwa naga maqan iyo kuwa nala jooga dhammaanba ducada in loogu hiiliyo dagaalkan siraacan xaq iyo baatilah ma joogsanayo waa siraac qadiima wey qaala tacaala walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istatacuu kama tegayaan kuwa gaaloobay inay idinla dagaalamayaan ilaa ay diinka idinka celiyaan allahna wuxuu leeyahay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah idinkuna u dagaalama allah in keligii la caabudo akhiiran waxaan rabnaa muslimiinta inaan u sheegno in garguurta iyo wuxuu waday ilaahay baabi'iyey subxaanahu wa tacaala inay ku bishaaraystaan al'aana naqzuuhum walaa yuqzuunana biidni illaahi tacaala annagoo allah kaalmaysanayno haddeer wixii ka bilowday jabkoodii baa bilowday ilaa alle kufri iyo ehelkiisa uu zuuliyo muslimiintu waxaana laga ra'aa murtadiintii waa dhammaadeen ilaahay baa dhammeeyey gaaladii u hiilinaysana allaa dulleeyey subxaanahu wa tacaala allah wuxuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa ya'ti allaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fii sabiili illah wlaa yakhaafuuna lowmata laa'im dalika fadl ullahi yu'tiihi man yashaa wallahu waasicun caliim alla wuxuu sheegay kullamaa ay riddo dhacdo mar kastoo diinka ilaahay laga ridoobo dad mu'miniina oo murtadiinta la dagaalamo alla keenaya shan tilmaamoo alla ku sheegay yuxibuhum wa yuxibuuna waa inaan ka mid noqonnaa dadka allaah jecel oo isaguna uu jecel yahay iyagana alla jecel yuxibuhum wa yuxibuuna arrinka labaad adillatin cala almu'miniin kuwaana ka mid ah masaakiinta soo ururay in wax loo la siiyo la nooleeyo hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum adillatin cala almu'miniina mu'miniinta waa u dabacsan yihiin acizatin cala alkaafiriin gaala waa ku adag yihiin yujaahiduuna fii sabiili illah tilmaantooda afaraad wey tilmaantooda shanaad walaa yakhaafuuna lowmata laa'im aawey canaantii hala soo qabto malaayiin baa madaxa la saaray inta weye xaggay martay aawey amerika xaggay ka baxday waa jabtay waana qasaartay mu'miniintiina way guulaysteen biidni illaahi tacaala dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa wallaahu waasicun caliim saddex baan dardaarmayaa marka muslimiintaan u dardaarmaya guushaan aan haysanno alle xaggii bay ka timid waman nasru ila min cindi illaah in yansurkum allaahu falaa qaaliba lakum cid sheegan kartaa ma jirto allah baan la siiyey subxaana waxaan dardaarmaynaa kow taacatu ullaahi wa rasuulihi calaa xasbi taacatina inaan ku dadaalno daacada alla iyo daacada rasuul fardan wa mujtamaca keli markaan nahay markaan daddex joogno daacada alle aan ku dadaalno qof kastoo ilaahay daacadiisa ku dadaala oo habeenkii kaca oo maxay ahayta alla caabudo oo fuqarada u kaalmeeyo oo masaakin oo naxariista oo gaala ku adkaado oo alla caabudo daacada alla iyo rasuul ku dadaala allama hoojiyo yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicuu rasuula mar kasta daacadaal inaan ku dadaalna waa kow laba istimraariyat aljihaadi fii sabiili illah waxaa cadowga lagula dagaalamo aljihaadu fii sabiili illahi wey gaala waxay ka baqaysa waa jihaadka in la istimraariyo wey ruux kastoo muslima jihaadka inuu shaarako oo gaalada la dagaalamo fariidaa ilaahay u guto arrinka u dambeeya waxaa weeyaan walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin inaan la iska ilaaliyo muslimiinta dhexdooda doodda iyo nisaaca iyo isqaqabsiga iyo khilaafka waxay keenaysaa awoodda muslimiinta inay tagto muslimiintuna in shaa allahu tacaala haza gurmad baa aadi doono gurmadkaasna meel kasta uga imaan doono allah u soo diri doono dhibkay ku jiraanna allah ka saari doono ducaday soo darbadeen walaalaha in loo duceeyo oo habeenkii loo kaco oo alla la baryo allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa nasri isku dabajooga alla inuu la siiyo allah waxaan weydiisanaynaa walaalaha iyo muslimiinta ee khaza dhibaataday ku jiraan allah inuu ka saaro allah waxaan weydiisanaynaa gurmad xaggiisa inuu alla u soo diro annagana ilaahay gurmadkiisa uuna siiyo allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim wbaarak calaa muxamadin wacalaa aali muxamed kama baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المرتدين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aragtida dadweynaha oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doona weerarkii degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud alxamdulilah rabbilcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuur dunya wdiin wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam dareenkayga dee waa dareenka muslimiinta waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waa kii yiri haddee wayashfi suduura qowmi almu'miniin waxaa weeye quluubta mu'miniinta dagaal shaafiyey buu ahaa dagaal la sugayeyna wuu ahaa oo macnaha meeshu meel istiraajiyad aho oo gaaladu ay isugu tagtay dana badanna ay ka lahayd buu ahaa marka un mujaahidiintuna way un ogaayeen way u cimiilgalahayeen saakaana ilaahay ka dhigay alxamdulilaah rabbialcaalamiin aad iyo aad buu u fiican yahay aad iyo aad buu u fiican yahay waxaa weeye qof kastoo muslina gaal iyo murtad jabkiisa uu ku farxayaa siday ugu farxayaan annaga jabkanaga waxaa weeye in la kiciyo nimankaas way ahayd kuwo kalena insha allahu tacaala waan ku daba jiraan oo la kicin doonaa waxaan leenahay gacanta sare mujaahidiinta allaa siiyo cadowgan allaha duleeyaan leenahay dareenkuna waa dareen waxaa weeye diini ah oo kacsan oo xamaasadeed weeye
haddii aan dareenkaya shucubnimo aan ka hadlo iyo wixii saaka iyo bishaarooyinkii aan maqalnay waxaan la socon waxaan maqalno ka dhegaysanay idaacadaha ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan in saaka ceeldheer la wareegay waa wax marka aan la soo koobi karin farxaddanada iyo kiiradanada leanna maxaa yeelay dalkii cadowga saddex sano ka hor uu la wareegay ayaa maalinba mid gacanta soo galahayo ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka rajaynaynaa sida afganistan oo kale inaan mar dhow ugu raaxaysanno iidan soo socota ilaa idamka waxaan rajaynaynaa inaan ku raaxaysanno kuna soo tukanno magaalooyinka waaweyn oo cadowga uu haysto yaan rajaynaynaa bismillaah alxamdulilaah waxaan leeyahay allaahu akbar allaahu akbar ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan aad baan u faraxsannahay saakii ceeldheer wixii ka dhacay waan cajabayaa ilaahaygii mujaahidiinta gacantooda soo geliyey allahaasaa mahad dhammaanteed leh ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan waa farxad waxaan bogaadinayaa martidiinta meesha lagu laayo oo tiradooda gaaraysa bakhtigooda lixdan iyo kow dhaawacooda toddobaatan iyo indheer ilaahay baa ku mahadsan ilaahay midigta soo geliyey allahaasaa ku mahadsan waxaan leeyahay intii ku dhaawacantay ilaahay ha biskeeyo intii ku shahiideen ilaahay shahaadada ha ka aqbala ilaahayna guul ha siiyo guurguurtay intay gacal wadaagaanna ilaahay guuldarro allah u horseedo guuldarro allah u horseedo gobollada kalena ilaahay gacanta mujaahidiinta allah soo geliyo arrintaas aad runtii farxaddayda saaki lama soo koobi karo murtidiinta ilaahay midigtooda ilaahay ha ka baxo maalkooda ilaahay ha qanimeeyo ilaahay mugdi iyo aftiinba ilaahay murug allah ha ka dhigo ilaahu murtidiintaas maalkooda iyo naftooda ilaahayow halaag ilaahayow waxay rabbigow maslaxadooda lume ilaahu maslaxadooda lume ilaahu muslimka kor u qaad ilaahu cagta hoosteeda geli ilaahu guuldarro u keen ilaahu dalka ka qaba ilaahu diinta ka qaba ilaahu dadka ka qaba ilaahu adigaa weyn waxaan raacinayaa ilaahay reer falastiin ha u gurmado ilaahu reer falastiin u gurmo ilaahu yuhuud laah ilaahu gaala laah ilaahu gaal iyo gaalweeka laah ilaahu murtid iyo gaal labadaba laah ilaahu rabbi oo kuwa ku faraxsana ayagana dhabarka ka goo ilaahu dhabarka ka goo wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iskale waxaan leeyahay saaka dagaalka ka dhacay ee walaayada galgaduud fadareenkayga iyo farxaddayda maxaan leeyahay waa waxaan la soo koobi karin waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu minaysay waa wax nimco ahoon annaga la imaaninoo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu minaysay alxamdu lilaah alxamdu lilaah waxaan leeyahay ragga mujaahidiinta ah oo meeshaas ku dagaalamay waxaan leeyahay ilaahay iyo malaa'igtiisa ayaa maciinna ah waxaana leenahay insha allahu waa idiin soo ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idin caawiyo ilaahay subxaana wa tacaala ha idin kaalmeeyo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa garabkiinna ah alxamdu lilah rabbialcaalamiin annagana nafya maal insha allah waa in la daba taagannahay jacaylka iyo xubbiga iyo kalgacalada saakal ka soo yeertay ceel dheer ayaan insha allah ayaan la hadlila'nahay oo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiina farxad baan la hadlila'nahay farxaddaas iyo guushaas oo ilaahay subxaana wa tacaala falligiisa asxaankiisa uu ku keenay alxamdu lilah alxamdu lilah waxaa kaloo ammaan mudan ragga mujaahidiinta oo meeshaas naftooda iyo dhiiggooda ku bixinayo waxaan leenahay intii shahiidayna ilaahay subxaana wa tacaala shuhadadooda ha ka aqbalo inta dhaawacantayna ilaahay subxaana wa tacaala ha noo biskeeyo inta noolna ilaahay subxaana wa tacaala ha sugo walaalayaal inta dhiman ee gobollada ka hartayna insha allaahu dharbaaxa iyo xabad iyo xoog in lagu helo ma ogya gaala idaa kuguma daayo horaa loo yidhi hortanna jiraa waayey ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dagaalamaya ayay ahayd dagaal iyo xabad iyo seef sidii ahaan jirtay ayaadna u dagaalanteen waxaana leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala xabadooda gaashaan allah inkaga dhigo ilaahay malaa'igtiisa idinku xafido ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa idinku xafido asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin haddaan nahay bulshada degmada buqa qable saaka bishaaradii ka dhacday ceeldheer aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ilaahay baa mataqaanaa dhammeeyey annaga ma dhammaynin ilaah baa ma arti maxaa hedlaayey mujaahidiinta gacantooda ayay ku dhammaatay ilaahay baa ku mahadsan tirada maanta idaacadda aan ka dhegaysanay lixdan iyo kow aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay haddaan nahay bulshada ku nool degmada boqoqable gobolka hiiraan insha allah duxaad badanna waa filinayna biidnillahi kariim hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi bismillaah walaalka een farxadda een aad farxadda aan la koobi karo maanta aad iyo aad aan la koobi karo boqolkiiba boqol saaka wallaahi markaan ka war halnay magaalada takbiirta een dhinacan ka soo galay waxaa waay dadka waxaad moodaa farxaddooda farxaddooda inay zaa'id tahay marka se diiranaan usoo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa marka gaalada waxaan leeyahay markasta meeshaas lagu wax suuqayo in allah subxaana wa tacaala u tooba keenaan ilaahay subxana wa tacaala diinta isoo laabtaan gaaladooda gaalada bannaanka ay ka maraan ay beri ku noqdaan marka mujaahidiintan waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala nasri iyo guul allaha siiyo koodii shahiidoona shahiidka allah ka aqbalo kii dhaawacmina dhaawacooda allah shaafiyo ilaahay subxaana wa tacaala aan u baryaynaa waxaan la garab taagannahay duco mar walba garabaan u nahay waxaan la garab taagannahay naf iyo maalin waa la garab taagannahay waana soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa farxaddaan lama qiyaasi karo walaalka bismillah anagoo ku hadlayo dadweynaha ku nool buqa qable insha allah ilaahayna guul iyo farxaddii maanta naga geli walaalihii naga farxiyihiin ceeldheerna cadowgana gacantooda ilaahay uu ku cadaabayna waxaanu leenahay habshiru bishaaraysta annagana waxaan leenahay waa aaday noogu dirsa qalbigaynana waa ku farxay mar walba ducalan garab taagna cadowgana waxaanu leenahay ilaahay inuu baabi'iyo kuwa hasiimada soo gaarto soomaalida ana hadda goorigoor intayna goorigoor tahay towba keenaano hana isu soo dhiibaano maalin walbaba baktigooda bannaano ka waran jabkooda way dareemeen wax hadda garab iyo gaclu aana ma jiraano bismilah alxamdulilah rabbilcaalamiin alxamdulilah sal alih wasalatu wasalam macrakabadii macrakaba bishaaray ahayd macraka maaragtay farxadeeday ahayd waan ku faraxsannahay haddaan nahay dadweynaha buqa qable aad iyo aadaan u faraxsannahay wax loo baahan yayay ahayd cadow haraadiyaho meel ku urursanoo aan naftoodan waxu haynin cid kalena waxu haynay ahaayeen in la weeraro oo wixii hayayaan laga qaato oo la baabiyo aad baan ugu faraxsannahay mujaahidiintana waxaan leenahay ilaahay maaragtay kuwii ummadda islaamka ay sugayaanoo iftiina allaha idinka dhigo waaba tihiine ninkii aad ka maqan tihiinna iftiinkaa ka maqan ninkaa la joogtaanna waa farxadaysan yahay ilaahayhaydii booga dhayaan leenahay wixii idinka soo gaaray ilaahay baan ku mahadsan murtidiinta waxaan leenahay meesha nimaya waa ku baaba'deene kuwa hadda xamar jooga iyo kuwa ceeldheer jooga iyo kuwa xaradheer jooga intaba kuwa hadda macno ku fadhiya ma jiraane shareecada ilaahay ku soo biina oo dadkiinna iyo ilmihiinna iyo ehelkiinna idinkoo taa'iba u taga oo mujaahidiinta la soo xiriira oo iskaga taga tanu xasan shiiqa ugu weyna isaguna waa kan etoobiya meelaa dhegta hayso socdee wax macnaha ay leedahay malaha dowladna maahan wax hadda lagu mashquulana ma dhamee ilaahay xaggiisa maaragtay usoo toobad keena oo imaada bismillaah alxamdulilaah aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa muxarakadii ka dhacday degmada ceelbuur ee walaayada islaamiga ee galguduud barigeeda aad ayaan u soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala raggii ka qayb qaatay arrintaas iyada ah wajasaakumullahu khayran kii nin shahiidayneh ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatulfardowsaha ka waraabiyo kii nin dhaawacmayneh ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha u boogadhayo insha allahu tacaala mujaahidiinta meel kastoy joogaan waa guulaystay islaamku wax yar ayaa noo dhiman insha allahu tacaala dadaal fara badan ha la sameeyo yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wataquu allaha lacallakum tuflixuun war alla subxaanahu wa tacaala ayaa noo ballanqaaday jannatu fardowso inuu mujaahid kastaa geli doono insha allahu tacaala hadduu shahada khaalisa helo marka insha allahu tacaala waxaan leenahay waa guul weyn ayaa islaamka u soo hoyatay allahana isu keen raaciya ayaan leenahay guusha noo soo hoyatay wabilaahi towfiiq bismillahi alxamdulilah annagoo degmada buqa qabla dadka jooga kamida bulshada joogta ka mid ah waxaan ku faraxsannahay dagaalkii saaga ka dhacay degmada ceeldheer aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha ku mahadsan walaalaha ilaahay subxaana wa tacaala ha noo barakeeyo gaaladana allaha jibiyo murtadiin waxaan leeyahay gabalkooda ayaa dhacay maanta waxa waaye say u jabaan waaye lixdan iyo kow ayaa laga dilay kolley ilaahay subxaana wa tacaala intaas ha ugu sii badiyo sidaas ayaan leeyahay mujaahidiinta allaha barakeeyo
ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa aan ku soo qaadannay weerarkii barakaysnaa ee saaka mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud barnaamijkan kiisa kale intaaan ku kulmi doonno toddobaadka soo socda hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا